taariikhdii labaad cutubka toban iyo toddobaad oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii yehoshaafaat oo wuxuu u xoogaystay si uu dadka israa'iil isaga daafaco oo wuxuu ciidan fadhiisiyey magaalooyinkii dayrka lahaa oo dalka yahuudaha oo dhan oo rugo askareedna ayuu dhex dhigay dalkii yahuudaha iyo weliba magaalooyinkii reer efrayiim oo aabbihiis aasaa uu mar hore qabsaday oo rabbiguna yehoshaafaat wuu la jiray maxaa yeelay wuxuu ku socday jidkii hore oo awowgiis daa'uud oo bacaliimna ma uu doonin laakiinse wuxuu doonay ilaahii awowgiis oo wuxuu ku socday amaradiisii mana uu yeelin faliimihii dadka israa'iil oo sidaas daraaddeed rabbigu boqortooyadii gacantiisuu ku xoogeeyey oo dadkii yahuudaha oo dhammuna yehoshaafaad ayay hadiyado u keeni jireen oo isagu wuxuu lahaa maal iyo sharaf badan oo qalbigiisuna wuxuu u sara kacay inuu qaado jidadka rabbiga oo weliba wuxuu dalka yahuudaha ka baabi'iyey meelihii sarsare iyo geedihii asheera ah oo haddana sannaddii saddexaad oo boqortooyadiisa ayuu diray amiiradiisii oo ahaa benxayl iyo cobedyaah iyo sakariyaah iyo netaneel iyo mikayaah inay magaalooyinka dalka yahuudaah dadka wax ku baraan oo wuxuu la diray kuwii reer laawi oo ahaa shemacyaah iyo netanyaah iyo sabadyaah iyo casaaheel iyo shemiiraamood iyo yohanataan iyo adoniyaah iyo tobiyaah iyo toob adoniyaah oo waxaa kaloo iyaga la jiray wadaaddadii ahaa alishaamac iyo yohaaraam oo iyana dalka yahuudaha ayay dadka wax ku bareen iyagoo wata kitaabkii sharciga rabbiga oo waxay ku dhex wareegeen magaalooyinkii dalka yahuudah oo dhan oo dadkiina waxbay bareen oo boqortooyooyinkii dalalkii ku wareegsanaa dalka yahuudah oo dhan waxaa ku dhacay rabbiga cabsidiisii oo sidaas daraaddeed iyagu yehoshaafaad lama ayan diririn oo reer falastiin qaarkood ayaa yehoshaafaad u keenay gabarro iyo lacag baad ah oo weliba carabtiinna waxay u keeneen ari badan oo ah toddoba kun iyo toddoba boqol oo wan iyo toddoba kun iyo toddoba boqol oo orgi oo yehoshaafaadna aad iyo aad buu u sii weynaaday oo wuxuu dalka yahuudaha ka dhex dhisay qalcaddo iyo magaalooyin wax lagu kaydiyo oo magaalooyinka dalka yahuudaah waxaa loogu dhex sameeyey shuqullo badan oo yeruusalaamna waxaa u joogay rag dagaalyahan ah oo xoog badan oo tanuna waa tiradoodii iyo sidii ay reerahoodu kala ahaayeen saraakiishii kunkun u talin jiray ee dadkii yahuudaah waxaa ka joogay cadnaah oo sirkaal ahaa oo waxaa isaga la jiray rag xoog badan oo ah saddex boqol oo kun oo waxaa isaga ku xigay yehoxanaan oo sirkaal ahaa oo waxaa isaga la jiray laba boqol iyo siddeetan kun oo nin oo isna waxaa ku xigay camasyaah inasakri oo rabbiga ikhtiyaarkiisa isugu bixiyey oo isna waxaa la jiray laba boqol oo kun oo ah rag xoog badan oo reer benyamiinna waxaa ka joogay eliyadac oo ahaa nin xoog badan oo isna waxaa la jiray laba boqol oo kun oo nin oo sita qaanso iyo gaashaan oo isna waxaa ku xigay yehosabaad waxaana isaga la jiray boqol iyo siddeetan kun oo nin oo dagaal loo diyaariyey oo kuwaanu waxay ahaayeen intii boqorka u adeegi jirtay oo ayan ku jirin kuwii uu boqorku fadhiisiyey magaalooyinkii dayrka lahaa oo dalka yahuudaha ku yiil oo dhan